kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiinsoo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dalad ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijka idiinsoo jeedi doonta qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadi doona ayaa waxaa ka mid ah dowladda hoose ee magaalada kismaayo oo kaashanaysa ururada bulshada oo wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi ka bilowda ololo nadaafadeed oo ballaaran tirada dhallinyarada ka tahriibaysa deegaanada koonfur galbeed oo kordhay iyo maamulka deegaanka oo ka digaya arrintaas iyadoo ay saameyn xun ku yeelatay waalidiinta danyarta ah ee magaalooyinka koonfur galbeed ku nool haweenka soomaaliyeed kuwooda waxbartay iyo kuwa xirfadaha leh oo aan helin fursadihii shaqo oo ay u baahnaayeen waa hagaag dhageystayaal dowladda hoose ee magaalada kismaayo oo kaashanaysa ururada bulshada ayaa wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi ka bilowday ololo nadaafadeed oo ballaaran ololahan ayaa lagu xakameynayaa qashinka faraha badan ee ku ruray goobaha dadweynaha gaar ahaan suuqyada iyo wadooyinka muhiimka ah warbixintan waxaa soo jeedinaya muxiyidiin soomare dowladda hoose ee magaalada kismaayo oo kaashanaysa ururada bulshada ayaa bilowday ololo nadaafadeed oo ballaaran ololahan ayaa lagu xakameynayay qashinka faraha badan ee ku urursan goobaha dadweynaha iskugu yimaadaan iyo sidoo kale qashinka bacaha ee waxyeeleeya bilicda magaalada xaawo cabdi waxay ka mid tahay ururada haweenka ee magaalada kismaayo si isxilqaan ah ayay uga shaqaysaa nadaafadda deegaanka ayada iyo haween kale ayaa iyagoo aan wax dhaqaalaha ku qaadan ayay isku xil saareen hawshan sidoo kale waxaa weheliya dhallinyaro kale ka socotaa ururada bulshada xaawo waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay shaqadan ay u haysa bulshada sidoo kale dhallinyarada ayay ugu baaqday inay qayb ka qaataan nadaafadda magaalada dadkan reegsmaayo waxaa ka maqan lahaanshiyaha ama markii waddo loo sameeyo ama waxaa arki kartaa tusaalaha ugu fudud oon ku qaadan karna waxay tahay meelihii loo sameeyey ama dariiqyadii qaadi lahaa tuubooyinka ay dhahda qaadi lahaa qashinka aad aragtay in qashinku goynayo bacaa laska soo qaadaya xafaayadii ilmaha wixii dhan baa laska soo qaadaya waxaa laska shubaya meeshaas halkaas waxaa ka muuqata inay dadkeena ka maqan tahay lahaanshiyihii ahaa inay halkaas hanti dadweyne ay tahay ilaalintii ay tahay in maxaan ku dhahay ay halkaas ka ilaaliyaan dhibaatooyinka caqabad waxaad kasoo noqonaysaa markii halkaas aa qashinka soo shubtay adoo gurigaaga ka fogeysay beri ka maalin marka roob imaado inay biyihii tuubada kaa qaadi weyda hadhowdiina caafimaad darro ay ka imaato oo caruurtaadii uu cudur kusoo laabto marka caqabadaha inta badan naga qabsada waxaa ka mid in dadkii aan laga dhaadhicin karin inay qashinkii gurigoodii keliya ay ka fakarayaan ay kasoo qaadaan kadibna ay waddadii dhigayaan ama ay ku shubayaan tuubooyinka caqabado waaweyna ka taagan marka nigo horta waxaan dhihi lahaa in la badiyo barnaamijyo fara badan oo sida hadda barnaamijkan awoodid oo kaleeta ah oo dhanka miidiya dadkii loo mariyo idaacadaha loo mariyo sidoo kale in la sameeyo wacyigelin bulsho waa wax inta badan taagan marka waxaan odhan lahaa wacyigelin in dhan kasta laga sameeyo dhanka miidiyaha dhanka idaacadaha dhanka tifiyada iyo sidoo kale bulshadaba doorka ay ku leeyihiin waxay tahay door aada u muhiim ah oo hadda annagoo kaleeto waxaan samaynaa inaan isxilqaan ku sameyno magaaladii hadba mar aan maxaan ku dhahdaye xaafadaha galno inaan nidhaahno hooyooyinka aan ka wacyigelinoo dhahno hooyooyinow sida ugu quruxda badan ee caafimaadka ubadkaaga aad ku ilaalin kartid waa inaad ubadka dariskaagana u ilaalisid ololaha nadaafadeed oo ballaaran oo looga shaqaynaya bilicda magaalada ayaa waxaa hogaaminaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose oo ka mid yahay agaasimaha faydhoorka iyo bilicda magaalada maxamuud abshir waxa uu sooma u sheegay in hawshan lasoo wadeeyey muddo iyadoo shaqadan loo qabanaya si isbuuclaha dhallinyarada magaalada iyo ururada bulshadana ay qayb ka yihiin agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in nadaafadda suuqa magaalada ay hagaajiyeen boqolkiiba siddeetan taasi oo ka dhigan in shaqo adag lasoo qabtay waxaa kale uu tilmaamay inaan la aqbali karin qashinka lagu shubayo waddooyinka iyo goobaha kale ee danta guud waxa uu sheegay in la ganaaxi doono ciddii lagu arkaa waad mahadsan tahay ololaha nadaafadeed iyo bilicda magaalada muddo dheer buu soo socday ilaa saddex sana laga soo bilaabay imaashihii guddoomiyaha degmada ahna maarata duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed ilaa abtinow kolba nooc buu ahaa marka mar bishiiba laba mar baa la qaban jiray oo shan iyo tobankii beriba mar baan ololo geli jiray mar isbuucluu ahaa mar billuu ahaa bishiiba hal mar baa la geli jiray kadibna waxaa loo sameeyey maxaanku dhahday shaqaalo joogta oo maalin walba magaalada xaaqo oo nadiifiya marka kolba marxalad buu soo maraya laakiin hadda waxaan is leenahay marxaladihii ugu fiicnaa ayuu marahayaa laamiyada cusub oo la dhisay iyo kuwii hore shaqaalo ku qoran baa jira oo gurub gurub isugu xidhan xeebahana shaqaale ayagana joogaa jira dad gooni oo ilaaliyo habeenkii ilaaliya xitaa xeebaha inaan qashin lagu shubin iyagana waan diyaarinay runtii dee dawlad waxa ayaa kaa caawiya nadaafadeeda maaha dawladda hoose waa shaqadeedii marka iyadunbaa si isku tashi ah maxaanku idhahdaye u wada wax markaa naga caawiyaa oo aan haynaa ma jirta laakiin dawladda hoose unbaa isku tashato dadkeeda frontary ugu shaqeeya wixii maxaanku idhahdaye dee loo heli karo oo gunooyin ana lagu siiyaa laakiin dadka ka shaqeeya dad mushaahar lamaaha waa dad frontary ku shaqeeya dawladda hoosena maxaanku idhahdaye magaceeda ku shaqeeya weyaan waxaan isleeyahay boqolkiiba siddeetan baad hadda maraysaan magaalada kismaayo magaalo waxay ahayd in badanna soo burbursanayd oo si waddanka u burburay u burburtay dadka biyaha kusoo shubay iyo bulaacadaha guryaha hortooda kusoo shubay waa la ganaaxaa marka shaqadaas meel fiican bay maraysaa boqolkiiba siddeetan iyo shan dhibaatada ka dhalan karta qashinka dhex yaala waddooyinka magaalada kismaayo waxaa ka degtay dhakhaatiirta caafimaadka shukri cabdi geedi waa maamulaha isbitaalka geedi waxay barnaamijka wadaagga uga warantay dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta nadaafadarada goobaha dadweynaha iyo cudurada kale uu sababi karo xanuunadaha meelaha qashinka lagu shubo iyo caagadaha ka dhasho waxaa ugu badan horta hore shubanka shubankana wuxuu saameeya isla waqtiba wuxuu saameeyaa in badan oo derisi iyo subad xiga ayuu saameeya marka dambena wuxuu gaaraa magaalada dacab ilaa darabka kaleu gaaraa waagii hore daacunka aad buu noogu badnaan jiray hadda laakiin naguma badno oo waxaa keenaya qashimadii oo aad loo asturay lagana taxadiray wuxuu uga dhashaa meelaha qashinka aala waxaa imaada cayayaan cayayaankaas oo soo raaca waxyaabaha qashinka meesha ah kadibna wuxuu abuuraa bakteria bakteriana si fudud ayay ku faaftaa biyaha bulaacadan waa sidoo kale waa biyaha markii maanta lagu soo diro beri lagu soo diro dhulkuu madoobaana isagana waxaa ka dhalnaa bakteriya ilmaha say u socdaan way dhexgelayaan qofku weynaa wuu ku istaagaa xaafadihi marka waa is wada saameynaya sidaas uga dhashaa xanuunka muxidiin sooman xasan wadaagga barnaamijka sooma kismaayo tirada dhallinyarada ka tahriibaysa deegaanada koonfur galbeed ayaa korodhay iyadoo ay door bidayaan inay halis ku galaan badaha si ay u helaan nolol dhaanta midda ay hadda haystaan arrintan ayaa saameyn ku yeelatay waalidiinta danyarta ah ee magaalooyinka koonfur galbeed ku nool sida uu warbixintan kusoo diray yuusuf sheekh aadan dhallinyarada reer koonfur galbeed waxay wajahayaan dhibaatooyin ku saabsan helitaanka shaqooyin ay ku helaan mushaar ku filan maareynta noloshooda taasi oo keenta inay raadiyaan fursado ka wanaagsan ka baxsan dalkooda haddii dalku uu la kulmo dhibaatooyin siyaasadeed dagaalo iyo xasilooni daro dhallinyaradu waxay u arkaan tahriibka fursada kaga baxsan karaan xaaladahaasi waxayna raadiyaan nolol iyo mustaqbal fiican gaar ahaan marka ay arkaan dadka ka yimaada waddamada kale oo helaya fursado dhaqaale waxbarasho iyo horumaro kale mararka qaar dhallinyarada waxay u tahriibaan sababo la xidhiidha inay ka baxaan cadaadisa bulshada ama cadaadiska gooska waxaana sidoo kale ka mid ah xiriirka bulshada iyo saaxiibada tahriibka inkastoo ay u muugato inay dadka qaar ay u arkaan fursadda haddana waxaa jira khataro badan oo la xidhiidha sida in qofka naftiisu uu ku ween karo aadan maxamed waxa uu ka mid yahay shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo waxa uu sheegay in walaalkiisa ka yar uu tahriibay islamarkaasna u gacan galay magefaha aadan waxaa markii walaalkiisa la qabsaday lasoo weydiiyey lacag caddadeedu dhan tahay sagaal kun oo dollarka maraykanka kadib markii lacagtii la bixiyey la fasaxay wiilkooda ayaa haddana mar kale lasoo qabtay oo haddana laga qaatay lacag dhan sagaal kun oo dollar taasi oo marka laisku daro caddadeeda ay noqonayso siddeed iyo toban kun oo dollar arrinta aadka ugu sii xanuun badan ayaa ah markii loo soo sheegay geerida walaalkiisa sidaasna uu ku waayey walaalkii iyo dhagaalihii ka baxay intaba anagu tahriibi ambahi magefi gobadi markiisu magefi gobadi ahadri sagaal kuma lingays er sagaal kal dhiibi doontiray markiisu doontiray doonti godoonti shilays bese badbaadi markii shilays ku badbaadi hatana waxaa nagi dadka badbaadin waxaa nagi booski magefiga laagnaayi hatana sagaal kal laku dhiibi sagaal kal markii laku dhiibi hatana lanki oo sagaal kal la siiy oo mayl raayib oo mukhalis ka ahay yaa tan dhammadi oo doonti saarfa marka waleerfada inti baafadi oo taariin baafadi ku baaqadan rafaad boor araanqal inta naado korta sharmaarka cali maxamuud waxa uu ka mid yahay waalidiinta ku dhagan magaalada waxaa sheegay in sababta dhallinyarada tahriibka ugu soo badanayaan ay tahay shaqa la-aan ku habsatay dhallinyarada ayada oo kuwii waxbartay iyo kuwa jaamacadaha ka soo baxay aysan jirin waxa ay qabtaan waxaana sidoo kale sii kordhaya tirada dhallinyarada aanan shaqaynaynin taasina waxay ku kalliftay dhallinyarada inay door bidaan tahriibka sharmaarke ayaa sheegay in uu walaac ka qabo mid ka mid a carruurtiisa islamarkaasna lagu tashkiiliyey tahriibka sidoo kale waxa u intaa raaciyey in deegaanada koonfur galbeed ay ku soo badanayaan dadka wax taariibiya ee loo yaqaano muqallasiinta dhalinyaradan oo taariibka galahayd oo meelaraaysa buufiska qaban wala kalifay may ahaan dhalinyaradii madii walaha bardan oo meelaraysa dugsar ha dhammaayaan jaamar ha dhammaayaan ya meerana dhalinyaradii shaqa maxaaynoolen shaqadii dhanba oo minaha hata magaashan qoro kornelisku gidaya unagi oo wal barani iyo dirbiyaan fadhiin stress inti qaado lahayni badaaska shibaan saasa meelaraysa ka kalifay aan hata kuriyaan dhali atraki jara oo meelaraysa hata jaamar dhammaayahay oo buufiska loo geli dhalinyaradii ciyaalka mastantal ku hadaya dad oo may koyan oo magifiyaal eh oo beesu weysaan koyan ilaa muqdisho baydhabo tu nairobi intaa iskirijinga dhanba kalsdooshiiseen walaa dhan walkoo dhibe may leehaa maylaraysa hegelka jeeye markan iyaalkii silan wedaba migefu gacanta lan geliyahay in iyaalka naftaba maslaxada lan ku hadne wallan sheega walla wacyigeli taliyaha saldhigga degmada baydhabo mukhtaar maxamed dugudow ayaa sheegay in laamaha ammaanka magaalada baydhabo oo iskaashanaya ay gacanta ku soo dhigeen shan qof oo u socday tahriibka islamarkaasna kuwo kale lagu raadjoogo taliya mukhtaar ayaa waalidiinta ugu baagay in ay carruurtooda ka warqabaan oo la socdaan waxyaabaha ay sameeyaan xitaa cidda ay la saaxiibaan waxa uu intaa raaciyey in arrintan loogu gudbi karo wadajirka iyo wada shaqeen dhex marta waalidiinta iyo laamaha amniga qeybahooda kala duwan iyadoo dhibaatada taasoo dhaan dadkaaykaatan maha koraday magifo dhibaatada awlaadahaas oo iyo dhabsadayaan iyadoo arday ay waalidiintii oo qarashka biyohayaan bulshada saas awlaada shantuuyu hata fadhiido isiin barwaahitan bulsho jaamada dhakadayaan dugsi sare dhammaan jaamada ka jaran bulshada dugsi sare dhakadayaan waalidiintii ku dhuumadeen moobaaladii waalidiintii oo gadan iyo wadagadadeenee jid marka waalada maynan fududaayay inay leeraayaysa lankale oo iyo arday lahaay oo isgoolka la jari oo tahriib inta ku gali leebay laka gobadi awshay walaagay oo intan yaali guraha isu gadi saas ka furi yamay leeraayaysa yaa yata yaa anfududaayay lanka kale hariyaageen wali roogi toobi awlaadan haddii may leeraayaysa ma iska dhikeena waalidiinta walbarasho intaasaa kala rafaadeen haddana go-aan soo qaadeen abriga inshalgoona laka tashkiili ina guriguusa ka jara ku gada oo maylaraasi hooli oo kale mayna sheegana awlaadin shantuunigaas inta fadhiido uun waraysan mayna sheeganaan warqado iyo dhikaarkii wadadaan walilahan kudaray doolo utoobi walihan daraylan miilo roog miilo kuwadee walibu arsabi arsabi kuwadee wali marsiyay suudana dhexmariyee ولين كل وريه السودان الليبي لاتيو نمك دور كجرتا مجفا كل وريه ولين لنا والدين اولاديس اول كان بها موبايلد halku reeboy inta halku ka reeboy wali buu markii oo miir adan tirsaas moobaylka dhiiba xideeyay haatan ku baad koreen hadii weelo waad gurigaan ka jirta ganaawa ka tumasan wala baraasi wasus jaamad ka laayis geed amwal kiin go'de laay kan ka jirta ko gale waana la ko liiri rogow siin meel ma ilaahay banaadanka gadgado beesiisan harooda doonto badan tabagal yuusuf shaadan barnaamijka wadaagga sooma baydhabo haweenka soomaaliyeed kuwooda waxbartay iyo kuwa leh xirfadaha ayaan helin fursadaha shaqo ee ay u baahan yihiin haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan haweenkan si loo kordhiyo helitaanka fursadaha shaqo ee ay u baahan yihiin dood arrintan ku saabsan waxaa soo jeedinaysa fartuun cabdiraxmaan diini oo ay doodeeda kala qayb galeen faasumo mahad axmed oo ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug cabdulaahi cabdi abshir oo ka tirsan dowladda hoose ee degmada gaalkacyo iyo maryan xasan cali oo ah haweeney xirfadle ah oo aan helin fursadihii shaqo ee u baahnayd fartuun ayaa ugu horeyn ka qaybgalayaasha doodan weydiisay caqabadaha hortaagan inay haweenku helaan fursadaha shaqo ay u baahan yihiin maadaama aniga a ahay gabar aan waxbaranin fursadeeda horena aan ka faa-iideysanin caqabada u weynay hortaagan waxa inaan waxba baran waxnaana qori kari waxnaana aqrin karinin waa ka mid caqabada ay hortaagan haddaan wax bari baran lahaa ama wax qori lahaa ama wax aqrin lahaa fursado badan ka faa-iideysan lahaa hadda maadaama ay dhacday inaad waxna qorin waxna aada baran may jirtaa shaqooyinkii caqabad kale oo isleedahay shaqo way kaa hortaagan tahay maya caqabada ugu weyn taas waa caqabad kale ma jirto
ma samaysay isku day shaqo ku heli kartid haa waa sameeyey laakiin meel laga aqbalin lasoo buriyo waa dhowaa fartuun aada umahadsan tahay aniga fikir ahaanteeda haddii ay ka dhiibto waxyaabaha hortaagan haweenka waxbartay iyo caqabadaha hortaagan waxaas dhihi karaa waxaa yacni dadkii bulshadii oo shaqooyinka bixinayeen oo ganacsatadii oo aada u qiimeynayaan ragga waxbartay oo qiimo siinaynin gabdhihii waxbartay waxyaaba qaar oo maxaalaahayay gabdhihii lagu xujeynayo fikradaas marka laisku dardaro gabdhihii waxbartay yacni way ka niidjabe gabadhii maanta meeshaa tagtay ay sifiigeeda geysato haddii maxaa la dhahayay raggii laga hormarinayo ee aragta dumarkii inaa mudnaanta koowaad la siinaynin inay yacni ee shaqo meeshaas hesho yacni gabadhi wax barata waxbarashada ay soo barata dhan waxay noqonaya inay niyadjab ka dareento waxyaabahaas waxyaabahaas camal aa sababi karaa sile gabdhay inay oo ayagoo xirfado leh oo yacni shaqadii qaban karo ay ka niyad jabaan inay shaqeeyaan
Ee, waa mahadsan tahay adigoo ah ku qayb ka ah ku waxbartay oo haddana aad qabtid cabashadaasi kaa hortaagan shaqooyinka maxay ku sugnaan karaan aad is leedahay kuwa aan waxbaran sidee ku heli karaan fursad caqabadse intee la eega hortaagan
Een, fursad waxay ku heli karaan yacni inay ganacsatadii ee ay gartaan qiimaha dumarka ay leeyihiin gabdhaha wax barteen inay sida raggoo kale u shaqayn karaan inay ogaadaan inay maxaldaha gabadha wax kasta ay qaban karto oo ninka ragga u qabtay inay ogaadaan waxyaabahaas markii laisku tagtago maxaldaha oo laisku kenkeeno yacni dumarka qiimaha leeyihiin la ogaado waxay sababi kartaa inay dumarkii shaqooyin helaan
Ee, soo dhawow cabdulaahi maxamed waa maqlaysay maryan iyo faadumo oo ka mid ah haweenka kuwoodan waxbaran iyo kuwa waxbartay mid walba waxay dhalilicaynaysay ragga maxaa isleedahay caqabado waa hortaagan yihiin ma du- ma raggaa ku dhigaa isleedahay mise ayaga ka imaatay cilladda xaggooda
Een, waa maasan tahay soo dhawo abaayo aniga waxaan isleeyahay een, dumarka qayb bay ka yihiin maaragtay inaysan helin fursadaha een, weliba kuwooda sarsare waxaan isku dhahayaa waxay tahay een, dumarka waxbay soo baranaysaa haddana waxay rabtaa inay ku mashquusho xaafaddii iyo dhalmo iyo maxaa la yidhaahdaa een, guur iyo hasaabo kale iyo waxaasaa laga yaabaa inay ku mashquusho kuwooda een, aadka u dadaala waxbarta een, fursadaha way helaan lama dhihi karo hadda dumar fursad ma helaan marka een, waxaana ku tusaysaa maaragtay xataa inay ka noqdeen ee, ra-iisul wasaare ku-xigeen ee waddanka soomaaliya hadda marka fursaduhu way jiraan een, ayaga xaggooda xoogaa gaabis ka jiraa baan is leeyahay eed afkaana wax uma tarayso
Eh, waa mahadsantahay ma waxay isleedahay guurkii iyo iyo inay hooyo noqotaa laftirkeeda caqabad ku ah
Een, wallaahi dee markii dhinac loo fiiriyo ninka ragga asaga waxaa laga yaabaa in la helo eh, bishoo dhan laakiin qofka dumarka waxaa laga yaabaa inay dhasho inay maaragtay si kale u xanuunsato eh, inay nuujiso tahay marka intaas oo dhan oo laisku dardaro marka waqti badan ay luminayaan waxaana waxa lagu xisaabtamaya adduunka waa saacado saacado shaqaa laga rabaa qofka iyo dadaal waxu si walba wax u bartay haddiiba mar caqabado kale ay haystaan colaysay keenaysaa baa marka inuu maaragtay shaqooyinka meelaha hore inuu helo
faadumo waa maqlaysay eh, doodiisa wuxuu caqabad idinkaga dhigay in adoo waxbartay haddana guurkii iyo inaad hooyo noqotid ay caqabad kugu tahay oo xaggaaga ay ka imaatay in shaqo aan in
Een, wuu mahadsan yahay waa maqlaya doodiisa mana ilaahan gabadha yacni guur inay ka hor istaagi karta inay shaqayso iyadoo guursatay oo wax baratay ee haddana shaqayn kartaa Een, ninkan isagaba maxallaha reer uu leeyahay guriga u joogaan guurkana mak- wax ma yacni sabab maahan ka hor istaagi karo iyadoo guursatay shaqada waxay leedahay xilli la fasaxo xilli maxallaha fursad heli karta gabadha yacni miisdhahay guurka uu ka hor istaagi karaa shaqada Wuxuuna adoo marka hore caqabad ka dhigay inaad wax akhrin waxna qorin haddana cabdulaahi wuxuu sheegay inay caqabad in idinku tahay in aad guursataan ma hooyo aad noqotaan ma isleedahay caqabad labaad ay kugu tahay mise waxa ku gudbi karto
aniga waxaa aaminsanahay een, haddaa ahaanaan gabar wax baratay inayse caqabad igu ahaateen reer iyo nin ee ka gudbi lahaa laakiin hadda aniga wax ma baranin waxay ka gudbi
waxaa isleeyahay yacni gabadhan ayadaa og nafsadeeda siday u maareyn lahayd iyo waktigeeda waxbarashadaba markay baranaysay waxaa laga yaabaa gabadha inay guriga hooshiisa ku mashquulsaneed ee shaqada guriga ayadoo ma een, guriga gabar ama curadka eh, ama gabar guriga joogta oo shaqooyinka guriga dhan ku fooraan inay wax soo baratay yacni ee- ee rafaad badan wax ku soo baratay marka misdhahay guurkaasna qorshehay ka degsan leeda ayadaa taqaana ilaa waxay wax u baranaysa qoftaan inay shaqayso maxaldhahay reerkeeda wax tarto ayada nafsadeeda wax tarto ciyaalkeeda wax tarto yacni een, misdhahay marka guurka uu ka hor istaagi karaa sababta way kala nidaamsan kartaa guur een, guriga xiliyuu leeyahay shaqadana waqtigay leedahay Een, waxaa dhihi lahaa gabdha wax hala barto hala dadaalo xirfadaha hala barto gabar walba ha isku daydo inay si iskeeda oo madax bannaan u shaqaysato yacni iyose ku tiirsanaanin inay shaqo qof ka sugto ama shirkad ama bangi ama hosbitaal waxaas inay shaqa ku sugtay aysan ku tiirsanaanin gabaro baa ayada si xirfadaysan waxaa u barata si iskada madax bannaan ay ugu shaqaysato oona lagu cunsuriyeen meelay tagto shaqaa laii soo diiday waxyaabahaas aysan dhin iyo shuruudaa liigu xujiyey gabdha waxaa arkay dhahan shuruudo badanaa liigu xujiyey inaa shaqeeyo aada u mahadsan tahay waa idiin mahad celinaya dhammaan saddexdiinna cabdulaahi maryan iyo faatimo waad mahadsantihiin sida quruxda badan leh hadooda aa nagala qayb gasheen intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah waa maxay xalka lagu joojin karo dhallinyarada ka tahriibta dalka nala wadaag aragtidaada adigoo lasoo xiriiraya telefoonka idaacadan aada naga dhagaysanayso